bsm illaahi الرxmaan الرaxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala اllah wslm cla nabiyina mxamadi wcla aalihi وaasxaabihi ajmaciin ama bacd qaala alimaam اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabun mataa yasjudu man khalfa alimaam baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan mataa yasjudu goorma ayuu sujuudayaa man khalfa alimaam imaamka gadaashiisa qofka ah qofka imaamka gadaashiisa ah goormuu sujuudayaa qaala anasu anas waxa uu yidhi faidaa sajada imaamka haddii uu sujuudo fasjuduu idinkana sujuuda markaa ka bacdi marka xadiid anas uu warinayo lasoo maray waa xadiidka inamaa jucila alimaamu liyutama bihi xadiidkaas ayuu ishaarayaa alimaamu albukhaari meeshaan ee qowl anas uu leeyahay ma aha xadiidkaana marka waxaa laga qaadanayaa waqtiga uu sujuudayo qofka ma'muumka waa markuu imaamkiisa sujuudo kabacdi ayuu sujuudayaa waana la cirbinayaa markaas ayb inuu wax badan ka daahna ma aha inuu ka hormarana ma aha qaala xadaanaa musadadun wahuwa bnu musarhad abulxasan albasriyu qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin wahuwa yaxya bnu saciid bni faruuq alqaطaan can sufyaana wahuwa athawriyu qaala xadaanii abu isxaaqa abuu isxaaq asabiici weyaan camru bnu cabdillaahi alhamdaaniyu qaala xadaanii cabdullaahi bnu yaziida qaala xadaanii albaraau wa huwa albaraau bnu caazibna hayru kaduubin mid been badan ama mid beenaalo ah ma aha oo midaan beenaalo ahayn isaga qaala waxa uu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa qaala samica allaahu liman xamidah haddii uu yidhaahdo samica allaahu liman xamidah lam yaxni axadun qof ma leexinaynin minaa axadkaasoo minaa annaga naga mida dahrahu dhabarkiisa xataa yaqaca annabiyu sala allahu calayh waali wasalama ilaa uu nebiga ka dhaco saajidan xaal uu yahay isagoo markaas sujuudsan ilaa uu nabiga sujuud mid saajid ah oo ka ahaado kaga dhaco midna dhabarkiisa ma leexinaynin uma naqacu waan dhacaynay markaas kabacdi annagana sujuudan xaal aan sujuudayno kuu sujuudaya aan nahay bacdahu isaga gadaashiisa qaala xadaanaa abuu nucaym can sufyaana can abi isxaaqa naxwahu bi haada hadalkan dambe marka wuxuu ugu soo celiyey dariiqa hore taxdiid ayaa ku jiro haddaad fiirisaan labadan sanad midka hore waa naasil kan dambena waa caali oo midkan hore haddaad fiirisaan musadad qaala xadaanaa yaxya bnu saciid can sufyaan markaas kadib ayuu abuu isxaaq gaarayaa bukhaari iyo abuu isxaaqi sabiici saddex qofaa u dhaxayso sanadkan dambena haddaad fiiriso abuu nucaym iyo sufyaan bisaa u dhaxeeya kan dambe waa caali midka horena waa naasil naasilka marka muxuu u doortay isaga oo midkan caaliga naxwahu keliya u ishaaray u sheegay naasilka marka waxaa ku jira macno aan ku jirin kan caaliga ah oo ah abuu isxaaq oo mudallis ah ayaa taxdiid ayuu sameeyey sanadka hore xadaanii cabdullaahi qaala xadaanii albaraa bnu caazib sufyaan laftirkiisa xadaanii buu yidhi xadiidkan marka midkan hore naasilka ah musalsal bitaxdiid waa midkan dambe laakiin cancano ayaa ku jirto marka cancanada iyo taxdiidkuna midka taxdiidka ayaa xoog badan ayb macnahaasaa marka naasilka uu u doortay alimaam albukhaari hadalkan marka wahuwa hayru kaduubin yaa marka ay isku khilaafeen cidda dhahayso waxa uu yidhi aldaahiru annahu min kalaami cabdillaahi bni yaziid sida muuqato cabdullaahi bnu yasiid inuu hadalkaas yidhi ayaa daahir oo muuqato wa calaa dalika jara alxumaydiyu fii jamcihi sidaas ayuuna ku socday alxumaydi fii jamci bayna asaxiixayn iyo wa saaxibu alcumda ayb saaxibu alcumdana sidaasuu ku socday isaguna ayb oo cabdullaahi bnu yasiid wax qofka yidhi inuu cabdullahi bnu yasiid yahay cidda hayru kaduub la dhahaayana baraa bnu caazib inay tahay laakin rawaa cabbaasun idduuriyu fii taariikhihi can yaxya bni maciin annahu qaal qowluhu huwa hayru kaduubin inamaa yuriidu cabdallaahi bna yaziid alraawi can ilbaraa lalbaraa waxa uu yidhi marka raawiga baraa ka warinayaa laga wadaa waxaa la leeyahay wahuwa hayru kaduub ninkaas weeyaan macna ee maahanin albaraa ibnu caazib loo jeedo ayb oo marka yaxya bn maciin isagu wuxuu leeya wahuwa hayru kaduub sifadan waxa iska leh cabdullaahi bnu yaziid alkhatmi waaye ma ahan baraa ibnu caazib buu leeya isaga ayb walaa yuqaalu lirajulin min asxaabi rasuuli illahi sal l salam hayru kaduub waxa uu yihi qof asxaabta rasuulka ka mida hayru kaduub ma la dhahayo u yidhi maba u baahnaba isaga lianna kulligood waa cuduul sidaasuu u wadaa isaga marka waa aduu dhahayoo kale saxaabigii fiqa waaye fiqa in la dhahno maba u baahnaba maxaa yeele ilaahay baa tacdiil waxay haystaan xag alla ay ka haystaan ayb yacni ana hadihi alcibaarata inamaa taxsunu fii mashkuukin fii cadaalatihi wasaxaabatu kulluhum cuduulun laa yaxtaajuuna ilaa taskiyatin kelmaddaani waxay u wanaagsan tahay marka qofka cadaaladiisu laga shakisan yahay saxaabaduna kulligood waa cuduul uma baahna taskiya waqad tacaqabahu alkhaaabiyu markaas marka khaaabi ayaa tacqiibiyey ayb faqaala waxa uu yidhi hada alqowlu laa yuujibu tuhmatan fi raawi inamaa yuujibu xaqiiqata asidqi lahu qowlkan waxa uu yidhi wahuwa hayru kaduub tuhmo raawiga la tuhmaysanaya ma keenayso ee waxay waajibinaysaa waxay tahay xaqiiqata sidqi sheegistiisa xaqiiqadeeda unbay keenaysaa qaala waxa uu yidhi markaa wahaadihi caadatuhum caadadooda waa idaa araaduu hadday doonaan takiida alcilmi biraawi ayb takiida alcilmi biraawi waalcamali bimaa rawaa waxa uu werinayo inay adkeeyaan markay rabaan iyo in aad loogu camal falo markay rabaan iyo isticmaalayaan kaana abuu hurayrata yaquul abuu hureyra wuxuu dhihi jiray samictu khaliilii alsaadiqu almasduuq nabiguunu sheega wa qaala ibnu mascuud xadaanii saadiqu lmasduuqu wa qaala ciyaad watabicahu nawowiyu laa wasma fii hada cala asaxaabati wax ceeb saxaabada kuma ahantan liannahu lam yurid bihi tacdiila raawiga wahuwa hayru kaduub markuu dhahayo tacdiilka maba hadlayninba isaga tacdiil maba ujeedinba wa inamaa araada bihi taqwiyata alxadiidi xadiidka xoojintiisa unbuu ka wataa ayb id xadata bihi lbaraa wahuwa hayru muttaham xadiidkan aad ha loogu dhaqmo waay baraa oon la tuhmaysaninaa yaa sheegay oo nebiga ka sheegay ayb wa milu hada qowli abi muslim alqowlaaniy xadatanii alxabiibu alamiin ayb waqad qaala ibnu mascuudin wa abuu hurayrata fadakarahumaa qaala wahada qaaluuhu tanbiihan calaa sixati alxadiidi liana qaailahu laa ana qaa'ilahu qasada bihi tacdiila raawiihi ayb وأيضا فتنزيه بن معين للبراء عن التعديل لأجل صحبته يحيى بن معين hufida oo hufaayo baraa bnu caazib suxbadiisa darteed ayb walam yunazih can dalika cabdاllaahi bna yaziid laa wajha lahu cabdullahi bna yaziid alkhaطmi laftirkiisa saxaabi waay marka haddii la yidhaha cabdullahi bna yaziid waa la dhihi karaa baraa bnu caazibna lisuxbatihi ma loo dhihi karo wej male buu leeyahay laakiin taas ibnu xajar uu ka jawaabo wuxuu yidhi yaxya bnu maciin cabdullaahi bnu yaziid alkhatmi suxbadiisa waa laysku khilaafay yaxya bnu maciinna dadka aan suxbadiisa arkin inuu yaha laga yaaba ee maaha isaga inuu istanaaqudaayo ma aha ayb mara faina cabdullaahi bna yaziid macduudun fi saxaabati intaha kalaamuhu ayb waqad calimta anahu akhada kalaama alkhaaabiy fabasatahu wastadraka calayhi ilzaam alakhiir imaamu nawowi marka warkii khaaabi ayay markaa soo qaateen isagay wax ku dardareen walaysa biwaaridin ishkaalka dambena waarid maaha lianna yaxya bna maciin laa yuhbitu suxbata cabdillaahi bni yaziid waqad nafaaha ayضa muscabun الzubayriyu watawaqafa fiiha axmed bnu xambal wa abuu xaakim wa abuu daawuud waahbataha bnu lbarqiy wadaara qطniy waakharuuna marka suxbada cabdullahi bni yaziid waa laysku haystaa yaxya bna maciinna dadka aan suginow ka mid yahay marka wuxuu leeyahay maadaama uunan agtiisa saxaabi ka ahayn wahuwa hayru kaduub agtiisa dhib uma arka markaas laakiin midda baraa wuxuu u diidaa suxbada darteed calaa kullin riwaayada marka waxay ku xoog badan tahay mar riwaayaadku ay tilmaamayaan qofka la dhahaayo wahuwa hayru kaduub waa albaraa bnu caazib tacdiil ahaanna maahan in loo dhahaayo ee litaqwiyati alxadiid unbaa loo leeyahay meeshaas marka taasaa ku jirta xadiidka iyo tarjamadana waa isku dhaabaqaynayaano wuxuu leeyahay goorma ayaa imaamku uu maamuumku sujuudayaa bay ahayd maamuumku wuxuu sujuudayaa marka imaamkiisu sujuudo oo marka uu leeyahay midkeenna dhabarkiisa ma soo leexin jirin ilaa nebigu uu mid sujuudsan ka noqdo ayb waktiga marka uu sujuudayo waa waktigaas ayb baabun baabu imi man rafaca ra'sahu qabla alimaam baabu bayaani imi man qof dembigiisa caddayntiisiibuu baab yahay rafaca ra'sahu madaxiisa kor yeelay qabla alimaami imaamka ka hor kor yeelay qofkii madaxiisa kor u soo qaaday qabla alimaam dembiga uu leeyahay caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaanaa xajaaj bnu minhaal wa huwa alanmaatiyu abuu muxamed assulamiyu albasriyu iqة faadil akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsittة qaala xadaanaa shucbaة can muxamed bni ziyaadin muxamed bni ziyaad aljumaxi ayaa la yidhaha abulxaariث almadaniyu iqaة habtun rubama arsl akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsittة qaala samictu aba hurayrata can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam qaal amaa yakhshaa miyounan ka cabsanaynin axadukum midkiin aw amase laa yakhshaa ka cabsan maayo axadukum midkiin yacni awalaa yakhshaa miyaanu ka cabsanaynin axadukum midkiin idaa rafaca ra'sahu madaxiisa markuu kor u qaado qabla alimaami imaamka ka hor an yajcala allaahu ilaahay inuu yeelo ra'sahu madaxiisa ra'sa ximaarin dameer madaxiisa oo kale aw yajcala allaahu an yajcala allaahu ilaahay inuu yeelo suuratahu muuqaalkiisa suurata ximaarin dameer muuqaalkiisa oo kale inuu ka dhiga miyuunan ka cabsanaynin marka meeshaan marka dembi xaaraam inay tahay laga qaadanayaa imaamu nawowi sidau sheegay waxaa sida looga qaadanayana waxay tahay in qofka wejigiisa la bedelo oo dameer wejigiisaoo kale loo yeelo waxay ku dhalanaysaa cuquubo cuquubaduna waxay ka dhalataa waajib laga tegey ama xaaraan lagu dhacay waajib laga tegeyna meeshaan ma yaallo ee waxa yaallaa waxay tahay xaaraam lagu dhacay walidaalika marka xukunku dembigiisu dembi culus xadiidku waxaa kalou daliil u yahay in ummaddan nebi moxamed sala allahu calayh ali wasalam ummaddiisa qaar ka mida inuu ku dhici karo waxa la yidhaahdo almasqu suurada in laga bedelo oo daanyeer ama wax daran laga dhigo taas in ummadda nebiga qaarkood ay ku dhacayso xadiid kalena marka uu keeni doonaa kitaabul ashriba uu ku keeni doono layakuunanna min ummatii aqwaamun yastaxilluuna alxira waalxariira waalmacaasifa ummadda waxaa ka mid noqon doono laga heli doonaa dad farjiga xalaashado oo xariirta xalaashado heesaha iyo muustikada xalaashado markaasuu nebigu wuxuu yidhi wayamsaku aakhariina minhum qiradatan wakhanaaziir wayumsaku aakharuuna minhum qiradatan wakhanaaziir kuwo kalena waxaa laga dhigayaa oo loo bedelayaa daanyeero iyo doofaar waana ummatu moxamed ay ka mid yihiin dadkaas maxaa yeelay xalaalsiga ay xalaalsadeenna ma aynan ku gaaloobin ogow maxaa yeelay istixlaal ta'wiil ku dhisan ee isticlaal bilaa ta'wiil hadduu ahaan lahaa ummatu moxamed maba ahaadeenba ummatulijaaba lagumaba tiriyeen wayna dhex jiraan marka dad xalaashaday muustikada iyo waxyaabahaas iyo khamriga iyo u xalaashaday ta'wiilaad baarid ah darteed marka ku xalaashaday ta'wiilkaa marka kufriga ka baajinaayo laakiinse cuquubada wax ay leey cuquubada ay leeyihiin oo ah in la bedelaayo suuradooda ayaa waxay daliil u tahay xadiidkan marka laysu geeyo ummaddaani sidii yahuudda wixii ku dhacay oo kale yahuudda ile waa maski baa ku dhacay ummaddan qayb ka midana inuu ku dhacayo ayb ibnu taymiyana kitaabka layidhaha bayaanu daliil calaa butlaani taxliil ayuu ku sheegay macnahaas laftirkiisa ayb ibnu xajarna marka waa ishaarayaa meesha ayb wuxuu yidhi wasayaأtii fii kitaabi اlashribati addaliilu calى jawaazi wuquuci اlmaski fi hadihi اlumma whuwa xadiiثu abi malik alashcariy fi اlmagaazi faina fiihi dikra alkhasfi wa fii aakhirihi wayamsaku aakhariina qiradatan wakhanaasiir ilaa ywmi اlqiyaama ayb xadiidka marka daahirkiisa in lagu xambaaraana marka xoog badan midkaan hadda aan hayno oo in laga dhigaayo dameer wejigiisoo kale in loo bedelayo oo ilaahay taasna marka qudradiisa waxba kuma ah inuu sidaas yeelo bacd culamaana waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa xagga damiinnimada iyo wax kasib la-aanta in dameer oo kale laga dhigo tay tahayba marka waa cuquubo meeshaan marka wuxuu yidhi latiifatun qaala saaxibu اlqabas abu bakr ibn اlcarabi alqabas kitaab la yidhaha muwaطa oo ku sharxo lisharxi muwaطa malik bni anas wuxuu yidhi laysa litaqadumi qabla alimaami sababun imaamka oo laga hormaro wax sababa male buu yidhi ayb ilaa طalabu اlisticjaali maahane isticjaal iyo deg deg un maahane wa dawaa'uhu daawadiisuna waxay tahay an yastaxdira inuu qalbiga gashto qofka annahu laa yusallimu qabla alimaami inuusan salaamo noqsanaynin imaamka ka hor falaa yastacjil fii hadihi alafcaal marka afcaashaan iyounan degdegsanin yacnii wuxuu leeyahay caqligu wuxuu keenaa ninka imaamka ka hormaraya maxaaga uga hormaraya imaamka salaaddii ma ka baxaysaa adiga imaamka intounan ka bixin waa maya iska joog marka hadaadan ma ka baxayn xaggee u ordee marka laakiin shaydaankaa riixaya bani aadamka waxaas iyo ma dareemaya dad marka imaamka ka hormaraayo ama la socdo boobsiis ku jira arkaysa haddana salaaddii u waxay ka baxayaan markuu imaamka salaamo noqsado eber waay marka salaaddii ku cayaara waxaa kaloo culammada meeshaan ay uga hadlaan qofka imaamka ka hormaro iyo la xiriirsiga imaamka iyo waxyaabahaas imaamka in laga hormaro horta waa xaaraam haddii laakiin ay salaaddii ma ansaxay mase ma ansaxayso qaar culammada ka mida waxay leeyn waa ansaxa salaadda salaad ahaan iskeed qofku waa qallo lagama rabayne imaam axmed iyo a'immada qaarkoodna waxay yidhaahdeen iyo ibnu cumar iyo qabli imaam axmed hortiis ibnu cumar iyo waxay dhaheen qofka salaaddiisa waaba buraysaa hadduu imaam isagoo ku dayan ou ka hormara imaamku waa ka buraysaa salaadda ayb waana qowl wejle kaas xoog badan ayb maxaa yeele keligiisna ma tukanin imaamna lama tukanin meel cidlou taagan yahay salaad munfaridana ma niyeysanin salaad oo wuxuu niyeystay jamaaco jamaacadiina isagaa ka horeeya macnahaasay marka aimadaasna ay ku tageen la xiriirsiga imaamka lala xiriirsado isaga akaru ahlilcilmi waxay leeyihiin salaadda maku burayso ilaa takbiiratulixraamka maaha imaamkii oon salaada xiranin haddaad la xirata adigana allahu akbartiisa iyo taada ay isla socdaan ma guntan maysa salaaddii wixii ka soo hara haddii uu la sameeyo salaaddii ma burayso laakiin iyada laftirkeeda marka waa manhiyo waa layska reeba hadda buridda salaadda ma buraysaa masemayay ka hadlayaan baabu imaamati alcabdi waalmowlaa baabu bayaani xukmi imaamati alcabdi addoonka imaam noqoshadiisa xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay waalmowlaa iyo ninkii addoonnimo soo maray ee la xoreeyey oo ay dadka qaar marka nicma ay ku leeyihiin marka alcabdi wuxuu ka wadaa qofka hadda addoon alqinnu waalmowlaana wuxuu ka wadaa ninkii la xoreeyey oo addoonnimo hadda ka hor ay soo taabatay oo ay u horreysay wa kaanat caaishatu caaisha waxay ahayd ya-ummuhaa inuu u imaam noqonayo cabduhaa addoonkeeda dakwaanu dakwaan ah min almusxafi musxafka ayuu imaam uga noqonayo oo caaisha radia allahu canha addoonkeedii dakwaan ayaa tujin jiray wuxuuna ka tujin jiray musxafka meeshaa marka laba mas'alaa laga qaadanaya midii uu u baabaystay oo ah addoon inuu wax tujin karo oo salaaddii inuu imaam noqdaa ay ansaxayso jumcada ka waran marka addoonkii hadduu imaam noqdo waxay leeyihiin haddii cadadku uu buuxo laakiin isagu uu imaam u noqdo laa ba'sa imaamadiisu marka isagu way ansaxaysaa bay leeyihiin masalada labaad ee laga qaadanayaa waxay tahay qof inuu ka tujin karo musxafka qof inuu musxafka ka tujin karo kitaabka intuu qabsada u fiirsan karo isagoo kitaabka akhrinayo markaa salaaddii uu imaam ku noqdo ama uu ku tukan karo ayb labadaas masala marka xadiidka laga qaadanaya mid saddexaadna waa suurtagal in laga qaato middaas saddexaad waxay tahay naagtu inaynan imaam nin u noqon karin walow kaana caalimad ha ahaato haddii la doono maxaa yeele caaisha iyo addoonkan hadda laa shaka inay caaisho cilmi badan tahay laakiin kownuhaa ay haween tahay ayaanay nin imaam u noqonin naag marka imaamniman uma noqonayso naag naag unbay imaam u noqonaysaa cumuumka xadiidka lan yufixa qowmun wallow amrahum imra'ana waa tusaan dad arrinkoodu haween u dhiibay ma liibaanaan rasuulkaa yidhi bukhaariyo muslim iyo meelo badanayna ku sugan tahay falsafaadka iyo marka abaadiisha dadkan reer magaal iska yaalka ay akrinayaan in laga tago oo diinka ilaahay la qabsado axaadiidtan dadka qaarkood waxay la tahay dhalanteed khuraafaad ayay la tahay markaasay waxay daboordayaan gaalasay ku raalligeli lahaayeen taasaa marka waxay la gashay marka in la yidhaahdo maya waxaan yaa la sheegin xadiidkan ama inay musallam ka dhigaanba naagihii inay madax noqdaan meel walba tagaan musallamaa laga dhigay yani kaanamaa yacni jaahilnimo laga ilbaxay aad moodaan laakiin jaahil waxaa weeyaan ummaddii in diinkoodu dacfi oo ku socdaa dareemeen dadku waagii hore waxaa weya saan maba ahaan jirinba laakiin hadda waxaad arkaysaa mid diin sheeganayo inuu haddana waxaas u olooleeyo oo uu dadkiina ka dhaadhiciyo fikar ahaan isku dayo axaadiistaas in laga tago ee la qaato bacdi alculamaa hadalla ay yidhaahdeen marka nebiga warkiisii oo yaallo yaa waayo qofka marka war kale oo socon kara yaa waayo warka kale soco karo warkee waayo marka wuxuu yidhi masaladana marka xadiidkan waa aarkan waa laga qaadana wa waladi اlbaqiyi baabu imaamati waladi اlbaqiyi zaaniyadda cunuga ay zinada ku dhasho imaamnimadiisa xukunka ku soo aroora caddayntiisiiba u baabiya ayb waa cunuga zaani zinada ku dhashay ibnu zinaha ah imaam ma noqon karaa jumhuuru ahlilcilmi waxay yidhaahdeen waa ansaxaa imaamnimadiisu hadday habdhaqankiisa iyo sidiisa kale haddii uu isagu fiican yahay diintiisu caafimaad qabto salaadii uu tujiyaa waa ansaxaysaa dembigiisana waalidkiisa iska lahay dheheen imaam maaligna arrintaa waa nacayo waa kahday meeshaanu ku sheegay wa ilaa sixati imaamati waladi zina dahaba aljumhuuru aydan wa kaana maalikun yakrahu an yutakhada imaaman raatiban waladu zina in imaam raatiba laga dhigo waa reebo imaam maalik wa cilatuhu cindahu annahu yasiiru mucaradan likalaami annaasi faya'hamuuna bisababihi dadkaa ka hadhadlaaya maanta dhan marka dadkii baa ku dambaabay haba marka yaanu dadka ka soo hormaray wa qiila liannahu laysa fi lgaalibi man yufaqihuhu waxaa kaloo layihi waladu zina sida badan wax waxbaro maba helaayo oo ma helo fayaqlibu calayhi aljahlu jahligaa ka qaalib saasaa marka ayuu leeyahay calaa kulli marka imaamatuhu waa ansaxe in imaam raatiba laga dhigana ma fiicna haddii uu isagu fiican yahay in imaam uu noqdaa wax salaadda way waa ansaxaysaa labadaas waraa ku kala jirjira waalacraabiyi wa baabu imaamati alacraabiyi baabu bayaani xukmi imaamati alacraabiyi reerbaadiyihii imaam noqoshadiisa own ku soo aroora caddayntiisa reebaadiyaha waxa gaar loo sheegaya waxay tahay jahliga iyagana ka qaalib ah oo dad qur-aan yaqaano iyo dad marka diin badan yaqaano uma badna ayb marka jahli baa ka qaaliba iyada wa ilaa sixati imaamatihi dahaba aljumhuur hadduu imaam noqdaa iska ansaxa imaamnimadiisa wa khaalafa maalikun waa khilaafay wa cilatuhu cindahu qalabat ljahli calaa sukaani albawaadi laakiin ninka reebaadiyaha hadduu cilmiga yaqaano xaafid yahay oo sunnadii uu yaqaanay iyo sida meelaha qaar ma marka acraabinimada waxba uma keenaysa isaga markaas buldaanta qaarkood muritaaniya iyo baadiyaha cilmiga uu yaalahay magaalada iyo baadiyaha baadiyuhu cilmiga iyo culummadu ku badan tahay marka waxaa laga wadaa uun jahligaa ka qaalib ah acraabta waalghulaami aladii lam yaxtalim wa imaamati algulaami wiilkii imaam noqoshadiisa alladii wiilkaoo lam yaxtalim aan qaangaarin cunug aan qaangaarin imaam noqoshadiisu ayb iyaduna marka waa inay waa ansaxaysa haddii muraahiq uu yahay waa ansaxa imaamnimadiisa waxaana u daliila camru bnu salimata aljarmi dadkiisuu tujin jiray qowmkiisa isagoo aan qaan gaarin wiil yar liqowli nabiyi sala allahu calayh waali wasalama kullii waxa uu yidhi nebiga qowlkiisa u daliilaho yaumuhum waxaa tujinaya dadka aqra'uhum likitaab illaah kitaabka alle kan ugu akhris badan marka waxaanoo dhan haddii taas unbaa ka jirta uu leeyahay bukhaari asaga mar hadday kitaabka ilaahay akhri yaqaanaan imaamadooda waa ansaxaysaa qaala xadaanaa ibraahim bnu lmundir qaala xadaanaa anas bnu ciyaad wahuwa abu damrata albasriyu can cubayd illaahi can naaficin can ibni cumara qaal lama qadima almuhaajiruuna alwaluuna muhaajiriintii hore markay soo galeen alcusbata cusbada marka waa maxay mowdicun meel biqubaa quba agteeda ah ayaa la yidhahdaa laakiin saaxibu mucjam ilbuldaan yaaquud alxamawi wuxuu dabdiyey alcusaba alcusaba bifatxi saadi ayuu dabdiyey ayb qabla maqdami rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka soo gelistiisa ka hor kaana ya-ummuhum waxaa tujinayay saalimun mowla abi xudayfa saalim mowla abi xudayfa ayaa tujinaya wa kaana wuxuuna ahaa saalim wa kaana wuxuu ahaa huwa isagu saalim akharahum kan ugu badan qur'aanan xagga qur-aanka meeshaa marka waxay daliil u tahay marka nin dhallinyaraa wiil yar inuu tujin karo mowla qof addoonnimo soo maray imaamadiisa inay ansaxayso mar haddii uu yahay dadka uu ka qur-aan badan yahay xadiidkan marka taasuu u keensaday zaada fi laxkaam kitaab alaxkaam wuxuu ku siyaadiyey bukhaari min riwaayat ibni jurayj can naafic wa fiihim abu bakrin wa cumaru wa abu salama ay ibnu cabdilasad wa zayd ay ibnu xaarisa wa caamir ibnu rabiica intaasna waa ku jireen waa la joogay wastushkila dikru abi bakrin laakiin abuu bakr in lagu dhex sheego ishkaalay leedahay oo ishkaal baa la ishkaalsaday sababta abuu bakr nebiguuba la socdayba kama soo hormarin abuu bakr rasuulka ogtahay id fi lxadiidi ana dalika kaana qabla maqdami اnabiy sal l salam waabuu bakrin kaana rafiiqahu ayuu ahaa wawajahahu lbayhaqiyu bixtimaali an yakuuna saalimun ilmadkuur istamara cala asalaati bihim fayasixu markaa dikru abi bakrin waxaa laga yaabaa saalim nebigu intuunan imaanin inuu tujin jiray markuu yimid kabacdina imaamnimadii inuu sii wadayo dadkii uu meesha joogay qaybtii meeshaa joogta uu sii tujin jiray abuubakarna mararka qaar marka uu meesha imaan jiray waa suurtagal sidaasuu bayhaqi ku tawjiihey walaa yakfaa maa fiihi buyiri waxa ku jirana ma qarsoonaanaho ayb wa wajhu dalaalati minhu ijmaacu kibaari asaxaabati alqurashiyiina calaa taqdiimi saalimin calayhim meesha laga deliishanayana waxay tahay qorayshtii muhaajiriintii waaweyneyd ayaa saalim hormariyeen marka waa inay bannaan tahay wa kaana saalimun ilmadkuuru mowla imra'atin min alansaar fa actaqathu wa kaana imaamatahu bihim kaanat qabla an yuctaq intaan la xoraynin ka hor ama qabla an yactiqa intaanu xoroobin ka hor ayay ahaydaa laga yaabaa imaamnimadiisa wabidalika tadharu munaasabatu qowli lmusanifi walaa yumnacu alcabdu وإنما قيل له مولى أبي حذيفة لأنه لازم أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بعد أن عتق فتبناه ويلبو كذبت فلما نهوا عن ذلك قيل له مولاه كما سيأتي في موضعه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح أبو التياح مقعيس وحال يزيد بن حميد الضبعي ثقة ثبت أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي وحول اسمعوا مقل وأطيعوا أطيعا وإن استعمل هبل إذين ديب أو شقدين هبل ديب حبشي أدون حبشي كأن رأسه مدحي سواء سبع زبيبة يعني ضوبا طيب marka wuxuu leeyahay ayb ama kaana ra'sahu zabiibatun zabiiba oo kale madaxiisu isagoo uu yahayba ayb madowga xaggiisa in laga wado timo madoobaanta yaraanta in laga wado waxyaabahaas dhan waa leeyahay xadiidkana marka wawajhu dalaalati minhu xadiidkan wajhu dalaaladiisu waxay tahay calaa sixati imaamati alcabdi addoonka imaamadiisa saxiixnimadeeda ayb anahu idaa umira biaacatihi faqad umira bisalaati khalfahu hala aeeco haddii la yidhi halala tukado aan hubaabi owlaa marka haddii la yidhi hala aeeco ha laga dambeeyo halala tukado iyadoo la yidhiyo kale qaalahu ibnu baطaal wayaxtamilu an yakuuna ma'kuudan min jihati maa jarat bihi caadatuhum ana alamiira huwa aladii yatawala alimaamata binafsihi ow naa'ibihi ayb xadiidka marka wuxuu yidhi waxaa loo deliishaday wاstudila bihi calى اlmanci min alqiyaami calى الsalaaطiin xadiidka waxaa kaloo loo xujaystay buu leeyahay in layska reebay in yani salaadiinta lagu kaco dadka madaxda in lagu kaco wainjaaruu jawrba ha sameeyaan haddii la dooneen waa haddaanay gaaloobin jawrba inta allaale intaysan gaalnimo ku dhicin wixii macruufa waa lagu adeeca wixii kalena ma la yeelaayo mana lagu kacayo ilaa an tarow kufran bawaaxan cindakum fiihi min allahi burhaan haddii laakiin kufri bawaaxa uu yimaado daaco ma leeyahay maba laha daacadiisu waad zuulaysa dadka ahlulxalli walcaqdigana laga rabaa inay khalci ku sameeyaan isagoo marka gaalnimo bawaaxa ku dhacayna ha layska adeecana waa quluwi waxyar hadduu sameeyana oo dembi aana ha lagu kacana waa quluwi iyadxaquna waa wasat mar walba hal adeeco marka la leeyahayna joogka ha lagu raaco lagama wadan wixii macruufa iyo maslaxa uu samaynayo ha lala sameeyo wanaagsan wixii jowrana faraha laga laabto oo iyada yani macruufka unbaa daacada macsi daaca ma laha iyadana wuxuu yihi marka lianna alqiyaama calayhim yufdii haaliban ilaa ashaddi maa yunkaru calayhim kukicidda lagu kacaa sida badan waxay keenaya wax iyaga ka daran wwجه dalaalة minhu أnahu amara bطaacaةi اlcabdi اlxabashiyi buu amray wاlimaamaة اlcudmaa inama takunu biاlاstixqaaqi fii quraysh fayakunu غayruhu mutaqaliban yani wejkuna waxaa weeyaan adoon xabashiya inuu dadka hogaamiyo waxaa keenaya xaq uma laha wax xaq u leh waxay tahay quraysh inay dadka hogaamiyaan sida nebigu yidhi sal slam alaimatu min quraysh addoon marka sidee ku imaan kara xabashi ah xoog inuu ku qabsado isagoo xoog ku qabsaday muslim baa hadduu yahay halla adeeco hana la maqlo salaadan inuu tujin karaa meesh ka soo baxaysa maaluhaahidka markataas meeshaan marka ibnu xajar wuxuu baxdi ka keenay waxa uu yidhi waqad akhraja almusanifu fii gaswati اlfatxi xadiida camr bni salima bikasri اllaam annahu kaana yaumu qowmahu wahuwa bnu sabci siniin toddoba jir isagoo ah ayaa camr bnu salima uu dadkiisa tuji jiray gaswatu fatxi buuna kusoo saaray ibnu xajar imaamu lbukhaari wa qiila inamaa meeshaan marka muxuu ugu deliisho waaya lihi iyadaana aada u cadda taas waqiila inamaa lam yastadila bihi hunaa meeshaan wuxuunan u deliishanin lianna axmeda bna xambal tawaqafa fiihi waa ka istaagay faqiila waxaa la yidhi liannahu leysa fiihi iطilaacu nabiyi sala allahu calayh waali wasalam calaa dalika imaam axmed isagu waa ka istaagay xadiidkan camr bnu salima sababtana waxa uu yidhi nebiga inuu arkaayey ma cadda buu yidhi meel kale iyo magaaladoodii iyo dadkoodii meel kaleu salaadda ku tujin jiray nebiga uma jeedin marka xukunkii ma marfuuc ma noqonayo waqiila lixtimaali an yakuuna araada annahu kaana yaummhum fi naafilati duuna alfariida waxaa kaloo laga yaabaa buu leeyahy inuu sunnada uu tujin jiro fariidada aanu tujin jirin wa ujiiba can ilawali midda hore marka waxaa lagu jawaabay bianna zamaana nusuuli ilwaxyi waqtigii uu waxyiga soo degayay laa yaqacu fiihi liaxadin min asaxaabati laa yaqacu fiihi liaxadin min asaxaabati ataqriiru calaa maa laa yajuusu ficlu waktigii waxyiga uu soo degayo qof saxaabada ka mid ah shay aan bannaanayn diini diin ahaan haddii uu sameeyo in loo taqriiriyo ma dhacaynin waxyi baa ka soo degaya marka hadday qalad tahay cunug yar salaada uu tujiyaa ay mamnuuc ay tahay ama nahyi ku jiro waa loo sheegi lahaa nebigaa loo waxyoon lahaa nebigaana dadka ka celin lahaa ma lagu dhaafeen yacni sidaas waa faa'iida marka muhima tan marka meeshan oo taqriirka iyo waxyaabaha ku tacalluqo ku saabsan walihaada istadalla abuu saciid wa jaabirun calaa jawaazi alcasli casligu inuu bannaan yahay qofka shaawadu markay ka soo dhowdahay naagtii marka inuu ka bixiyo oo markaa bannaanka uu ku yani shaahwadiisa ku bixiyo bannaanaanshadeeda waxay u deliishadeen abuu saciid iyo jaabir biannahum kaanuu yacziluuna waalqur'aanu yanzil casli bay samay jireen qur-aanka isagoo soo degayo yani shay layska reeba hadday tahay qur-aankaa naga celi lahay kowa kama sayatii fii mowdicihi wa ayضa falwafdu aladiina qadimuu camra bna salima falwafdu aladiina qadamuu camra bna salima kaanuu jamaacatan bay ahayn min asaxaabati iyagun waqad naqla bnu xasmin anahu laa yaclamu lahum fii dalika mukhaalifun laa yuclamu lahum fii dalika mukhaalifun minhum qof iyaga khilaafayna looma hayo wacan ihaanii kan labaadna waxaa lagu jawaabay bianna siyaaqa riwaayati lmusanifi tadullu calaa annahu kaana yaummhum fi lfaraa'idi liqowlihi fiihi salluu salaata kada fii xiini kada faidaa xadarat asalaa waxa la sheegana waa salaaddii faradka ahayd wa fii riwaayati liabi daawuud qaala camrun famaa shahidtu mashhadan fii jarmin qoladiisa la dhahaa jarmi ilaa kuntu imaama riwaayada abu daawuud waxay leedahay qoladayda meel ay joogaan ma imaanin ilaa anaa imaam u ahaa de fard iyo sunno labada waa soo gelayan marka meeshaas waxyaabahaas marka sayaabahaasuu marka keenay baxfigaasna marka meeshaan sidaasuu meeshaas ku baxfiyey baabun idaa lam yutima alimaamu wa atama man khalfahu baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa lam yutima alimaamu imaamku haddii ounan dhammaystirin salaada yani waxaa laga wadaa arkaantii iyo siday ahayd haddaan u dhammaystirin wa atama ou dhammaystira man khalfahu qofka ka dambeeyo oo ma'muumka imaamkii salaaddii sidii fiicnayd uma tukanayo ma dhammaystirayo ma'muumkii laakiin si saxadu u tukanaya isagii arkaantii waa iska dhammaystiraya maxay noqonay arrintaa iyadaa xukunkeeda marka qaala xadaana alfadl bnu sahlin wahuwa alfadl bnu sahli bni ibraahim alacraj albaqdaadiyu asluhu min khuraasaan صدوq أkرج xadيiثه الbخاaري ومسلم وأbو dاud والتirmidي والنسائي qال xdثna الxسن بن موسى الأشyب وهو أbو عlي البغdاdي qاضي الموصل ثqة أkرج xadيiثه أصحاaب الكتب الستة qال xdثna cبدالرحمن بن cبداللh بن dيnاr هو mولى بن cمر صدوq يخطئ أkرج xadيiثه الbخاaري وأbو dاud والتirmidي والنسائي can zayd bni aslam can caطaaءi bni yasaar can abi hurayrata ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam qaal yusalluuna lakum way idin tukanayaan oo yacnii way idin tujinayaan a'immadu fain asaabuu hadday asiibaan falakum waad leedihiin idinku wain akhta'uu hadday gafaanna falakum idinka waa leedihiin wa calayhim iyaga korkoodana wa calayhim dushooday ahaatay wixii nuqsaan ah xadiidkan buu marka bukhaari keenay kaasoo macnihiisu uu yahay ama uu tusaayo imaamku haddii uu wax iska khalda isaga salaadiisa dhexdeeda oo wax ijtihaad weliba ku saabsan iyo ta'wiilaad iyo wax leh haddii uu ku gafo oo nuqsaan salaadiisa meeshaas ay uga timaado inuu isagu markaa ma'muumku laakiin oo isagu wixiisa dhammaystira salaadiisa waa salaadda ma'muumku taamay u tahay waxba ma saamaynaysa culamada marka xadiidkan waxay usoo deliishadaan masaa-isha fuqahaadu isku khilaafsan yihiin oo asalkeeduna ijtihaadka ku dhisan haddii imaamku uu galo adigana aad ka aragta si kale ood sidii kale intaad samaysay adiga isa saxday ood saa ku tukatay salaadda imaamka waxba kuma saamaynaysa adiga waa badan yihiin marka arrimaha noocaas oo kale ah maalan waxaa ka mid a qofka xanafiga ah wuxuu qabaa haddii uu farjigiisa taabto weysada inaynan ka jebin oo masulfarji naaqid ma aha iga agtooda xadiidu talq ibni cali inayna qaateen meel cidla kuma dhegana markaas haddii marka imaam noocaas oo kale isagu nuqsaantaas ay adiga saad is leedahay yani nuqsaanaa ku jirtaa is leedahay nuqsaantaas adiga waxba kuuma dhimayso adiga haddaad farjigaaga taabato iska weyse qaado tuko la tuko imaamkaa marka haddaad la tukatid adiga taada waa ku taam hadday wax imaanaysa isagay u taabo waxaa kaloo la mida qofka shaaficiga hilib geel intuu cuno haddana salaaddii uu kaa bixiyo una weysaysanin hilibka geeluna waa naaqid waa naaqid oo adilo sariixa ku soo aroortay oo aan leexleexad lahayn bal fuqahada shaaficiyadu ay yidhaahdeen huwa alaqwa min xaysu daliil isagood og tahay sidaas yeelay maalan haddii uu salaaddiina galo ood adiga ku daba tukatay maalan salaadaada adig dhib uma keenaysa haddaa adig ka weyse qaadatay isaguna marka muta'awil waayo dabcan muta'awil waayo hadda oo muttafaq lagu yahay oo yacni cudurdaar aan waxyaaba waxaa jira aan wax cudurdaara laga soo qaadaynin dabcan waxyaabana ijtihaadka culummada maadaama uu iskhilaafo wax soo qaaday leeyihi way fara badan yihiin marka waxyaabaha noocaas oo kalea ama naaqid haka dahaaro xaggeed ha ka timaado ama salaadiiba ha ka timaado maalan a'immada maalik iyo abuiyo abuu xaniifa iyo salliga nebiga atixiyaadka dambe waxay arkaan inuu waajib uunan ahayn markaasuu ka tegey maalan imaamuuna kuu yahay wax dhib male adiga la imaam salliga yusalluuna lakum fain asaabuu falakum wain akhda'uu falakum calayhi dumaniinada oo kale xanafiyadu meelo badan waa ku liitaan ma arkaan waxaa laga yaaba marka haddii isagu dumaniinadiisii xoogaa aynan sidii la rabay aynan ahayn adiga salaadaada haddaad taam yeelato oo ku taam taada wixii nuqsaanan isaga dushiisa marka taasay u deliishadaan meeshan ayb oo wuxuu yidhi ibnu rajab yadkulu taxta hada alxadiid yusalluuna lakum man sallaa khalfa man taraka ruknan aw shardan fii salaatihi muta'awilan walma'muumu yukhaalifu ta'wiilahu ma'muumkii imaamkan ta'wiilkiisa waa khilaafsan yahay meeshaasaa marka waxaa ka dhashay rukni ama shardi in la dhimo aa ka dhalatay ma ku saamaynaysa adiga marka taas imaam axmed laakiin ta'wiilaadku waa kala saara tawiilka baaridka oo wax macno uu ku dhisan yahay aan jirin waxba kama soo qaadaya isaga midkaasoo kale ma ma lala tuka maayo ama salaadii wuu ka goosanaa qofka haddii yacni shay ama tawiil aan saa lahayn salaadiisiina ninkan inay jabtay oo ay burtay aa u jeedin hadduu imaam yahayna suldaan uu yahayna salaaddii qofkii uu ku celiyo mar kale iyay noqonaysaa imaam axmed isaga agtiisa wax kasoo qaad ma ka dhigaayo tawiilku hadduu yahay tawiil iska baarig ah ee tawiil xoogaa leh daruuro yeelan karo ama aimmadii salafka ay ku tageen qaarkood iyo hadba siduu xoog uu leeyahay ku xiran tahay waxyaabo badan marka xadiidkan baa marka xal u ah masalada qunuudka iyadana la weydiiyey badanaa salaada subax iyo haddii nuqsaanteeda iyo tabiicadeeda imaamkay u taallaa adiga taana salaadaada waa kuutaan haddaa ku daba tukato imaam oo fajarkii iyo qunuudaya qunuudku isagu weliba ada salaadda ma jebinaayo oo wax a'immada ka mid a dhahaya salaadda waa burinaa ma jiro salaad kuma burayso isaga haddana laakiin marka bacdi axaadiid baa waxay tilmaantay shay muxdatha inuu yahay inkastoo axaadiid ay jiraan oo iyagu laftirkooda habka loo takhriijinaayo culammada nadarkooda ku kala bedelan yahay bal a'imo waaweyn oo muxadisiin ayaa nadarkooda ku kala bedelan yahay xadiidkan anas oo dhahayo maa zaala rasuulu lah sal l slam yaqnutu fi lfajri xataa faaraqa adunyaa warkiisu aada u badan yahay ma sahlana laakiin xadiidka xoogga badan iyo axaadiidta xoogga badan in laga tago oo aanay sunno inaynan ahaynay tilmaamaysaa kaana laa yaqnutu ilaa ida dacaa liqowmin aw dacaa calaa qowmin iyo kuwayaalkaasaa ka xoog badan ibnu xajarna saasuu dhahay baabu imaamati almaftuuni wاlmubtadici wa qaala alxasanu sallii wacalayhi bidcatuh baabu imaamati almaftuuni qofka fitnaysan imaamadiisa xukunka ku soo aroora caddayntiisii buu u baab yahay wlmubtadici iyo ninkii mubtadica ahaa bidcada labay u kala baxdaa bidca mukafira iyo mid hayru mukafira bidcada mukafirada ma ahan midda laga hadlayo hadda bidcada qofkeeda gaalaysiiso iyadu waxaa weeyaan qofkee qofkeedu de imaamkeedu salaad maba malaguma daba tukan kara kaasoo kale allaahuma qofda ta'wiil iyo wax leh inuu yahay maaha oo haddii uu yahay qof iska madax adag oo wixiina xaqiina u cad yahay oo haddana maca daalika weli bidcadii ku dhex jiro kumaman bidcaduna ay mukafiro tahay waa laga tegay walidaalika imaam axmed jahmiyada iyo qolooyinkaas ku daba tukashadooda ma arki jirin salaaddii lagu daba dukadana in lagu celiyo fari jiray bidcooyinka aan mukafiranimada gaa mukaaan mukafirada ahaynna sida irjaaga iyo kuwayaalkaas oo kale iyo khawaarijta xataa bidcadooda ay kusoo daraan ibnu rajab waa kusoo daraya fatxulbaariga kuwayaalkaas ayagu salaadoodu waa ansaxaysa haddii lagu daba tukado qadariyada iyo waxaa ugu daran bidcooyinka iyo raafidada iyo midda ah iyo jahmiyada iyo kuwayaalkaas mukafira waa bidcooyinkooda wa qaala alxasanu xasanulbasri waxa uu yidhi salli tuko oo la tuko wa calayhi bidcatuhu bidcadiisa isagay korkiisa tahay bidcaisagay dushiisa tahay adiga laakiin la tuko qaala abu cabdillaahi wa qaala lana moxamed bnu yuusuf qaala xadaana alawsaaciyu qaala xadaana azuhriyu can xumaydi bni cabdiraxmaan can cubaydillaahi bni cadiy bni khiyaar annahu dakala calaa cuhmaana bni cafaan ayuu u galay radia allaahu canhu wa huwa maxsuurun isagoo la hareereeyey oo nimankii fidnoolayaalka ahaa ay hareereeyeen oo gurigiisa uu ku xabisan yahay faqaala waxa uu yidhi innaka adiga imaamu caammatin innaka adiga imaamu caammatin dadweynaha dhammaantood imaamkoodii baa tahay adiga wanasala bika waxaana kugu soo degay maa naraa waxaanaan u jeedno wayusallii lanaa annaga waxaa na tujinaayo imaamu fitnatin fitno imaamkeedaa na tujinaya nin xoog wax ku wato oo isagu markaa yacnii imaamkii caamka ahay ka hor yimid oo fitno wax ku wado ayaa masaajidkii qabsaday oo masaajidkii tujinaya wanataxaraju annaguna arrinkaa isagaa dhib ayaan ka dareemaynaa faqaala waxa uu yidhi cumaan alsalaatu salaada axsanu maa shaykan ugu fiican waaye yacmalu nnaasu dadka ay sameeyaan salaadda waxay dadka sameeyaan waxa ugu fiican waaye faidaa axsana annaasu dadka hadday hagaajiyaan fa axsin macahum adna la hagaaji salaaddii la tuko waidaa asaa-uu hadday gafaan oy yacni xumeeyaan fajtanib ka dheeraaw saa'atahum xumayntooda ka dheeraaw yani cumaan waxaa ka muuqata marka inuu leeyahay la tukada ninka saas ah isagii maadaama uunan diintii ka bixin hadda fidno laakiin uu ku dhex jiro dhexda uga jiro la tukada isaga marka haddiiba salaadda uu hagaajinayo hagaajiyo la tukada macood oo salaaddii marka qofka muslimkaa gadaashiisa in lagu tukado haddaan meel kale la helaynin oo ka fiican way ku ansaxaysaa salaaddiina cumaan marka sidaasuu ku yidhi marka tarjamada iyo meeshaan haddaa fiirisaan marka way ismudaab waxaa weeyaan xukunkii tarjamada uu ka rabay yaa sidaan agtiisa ka ah aarkan xasan marka oo salliw calayhi bidcatuhuna aaaar badanoo noocaasaa soo aroortay ibnu rajab wuxuu qoray fa su'ila maymuunu bnu mihraan ayaa la su'aalay taabicigaas faqaala waxa uu yidhi ninbaa markaa su-aalay innaka tusallii imaamada waxyaabahan buu su-aalay markaasu wuxuu ku yidhi innaka tusallii lilaahi laa lahu nin mubtadica nin fidnaysan ma la tukadaa hadduu imaam yahay gadaashiisa ugu daba tukadaa markaasuu wuxuu yidhi adiga ilaaha u tukanaysaa isaga uma tukanaysa qad kunnaa nusallii khalfa alxajaaj xajaaj gadaashiisaan annaga ku tuka jirnay buu yidhi wahuwa xaruuriyun asraqiyun weliba ninka la yidhaha xajaaj xaruuri wuxuu ahaa khaariji asraqi ah asraqi qolooyinka khawaarijtu ayaa firqo ka mida la dhihi jiray alazaariqa nisbatan ilaa naafic alasraq marka xajaaj oo xaruuri ah khaariji ah baan la tukan jirnay gadaashiisa ku tukan jirnay fa nadartu ilayhi saa'ilkii marka wuxuu waa fiiriyey marka wuxuu la yaabay xajaaj baa khawaarij ah faqaala markaasuu wuxuu yidhi atadrii ma alxaruuriyu alasraqiyu ma taqaanaa buu yidhi qofka xaruuriga khaarijiga ma taqaanaa buu yidhi huwa aladii idaa khaalafta ra'yahu samaaka kaafiran waa qofka markaad ra'yigiisa khilaafto gaal ku dhahayo qofkii ra'yigiisa markaad khilaafto sida waxu wada aada khilaafsan tahay kaafir midka ku dhahayo ayb wastaxalla damaka dhiiggaagana ku darsanayo xalaashanayo wa kaana alxajaaju kadalika xajaajna saasuu ahay marka maahan moogta yani firqo qofka marka loo nisbaynayo ama inuu magac ugu qoran yahay ama inuu se waa ahay dhaho iyo shardi maaha awsaaf haddii laga helo waxaas ay leeyihiin macaanidaa la qiimeeya yacni asmaada qiimo ma laha macaanidaa qiimala macaanidii khawaarijtu hadday ku jirto qofka uu yidhaha mana ihi khaariji waa marka macno badan yihiin marka dadka qof muslim dhiiggiisa bannaystaa ama bimujarad ra'yigoodoo lagu khilaafo darteed ama u arka xataa inuu yahay yacnii bimansilati alkaafir oo kale u arkayaan oo kale waa sidaasoo kale ay leeyihiin macnahaasu marka sheegay wakadalika kaana ibnu cumar ibnu cumarna sidaasuu ahaan jiray kaana yusallimu cala alkhashabiyati waalkhawaariji ibnu cumar khawaarijta iyo khashabiyada iyo waa salaami jira salaanta lama agmari jirin waa salaami jira wahum wahum ayb yaqtuluuna iyaguna markaa waxbay dilaayeen faqaala man qaala markaasu ibnu cumar hadalkan yidhi faqaala waxa uu yidhi man qaala qofkii yidhaahdo xaya cala asalaa ajabtuhu waa ajiibayaa buu yidhi waman qaala xaya cala alfalaax qofkii yidhaahdana ajabtuhu waan ajiibayaa waman qaala xaya calaa qatli akhiika almuslim wa akhdi maalihi qultu laa qofkii iigu yeera kaale qof muslim dil maalkiisa qaado mayaan dhahaya xaya cala asalaa hadduu iigu yeerana waa ajiibaya aimadii marka salafka iyo saxaabada iyo saan waa hadigooda dad marka barnaamijka hajriga iyo barnaamijka yacnii qofka mubtadica muxuu leeyahay maxaa lagu leeyahay maxaa mukhaalifka see loola dhaqmaa daday ka wareersantaha jiran laga yaabo marka ahar ama dhowr aahaaroo macaanidoodii aynan fahmin ayay ku qufulnaadeen markaas macaanidooda dadkii fahamsii lahayn waa ka fogaadeen marka qof wuxuu noqday inta la qufulay furihiina ninkii ou la dhintay qufulay wax furaayo marka ma laha nin dhintay ma soo noqonayo ilaa marka waxaasoo dhan waa guluwi fara badan oo saaxada ku badan waaye qofku marka waxaa laga rabaa marka mukhaalifka habdhaqankiisa in sunnada laga feeriyo iyo salafka manhajkooda laakiin mukhaalif sida loola dhaqmaayo aan manhajkii salafkana laga feerinin maslaxadii mafsadana aan laga feerinin barnaamij kale iyo meel kale marka la joogana maslaxadii mafsadaa la feerina la yidhaahdo waa barnaamijun diinta la kala qaybqaybinayo imaamu shaafici isaga marka wuxuu ahaa kaana yujiizu salaata khalfa man aqaama salaata qofkii salaad oogaayo imaamu shaafici waa bannay jiray gadaashiisa in lagu tukado wain kaana kayra maxmuudin fii diinihi in kastoo oo uu yahay qof aan diinkiisa la mahadinin baa iska ahaaba wakhtaara ibnulmundir hada alqowla ibnulmundirna qowlkaanuu doortay laakiin waa goorma maa lam tukhrijhu bidcatuhu ila alkufri waa haddii bidcadiisu aysan gaalnimo u bixinaynin inay gaalnimo u bixinayso iyo in kalena waxaa sheegi karo waa qofkii kufriga iimaanka la yaqaano cilmi lahoo caalim ah waqaala zubaydiyu waxa uu yidhi qaala zuhriyu laa naraa an yusallaa ma arkayna buu yidhi in la tukado khalfa almukhanifi mukhanifka midka naaga iska yeelka ah gadaashiisa in lagu tukado almukhanaf bifatxi nuuni wa bikasrihaa labada waa la dabdiyey shamsudiin albirmaawiyu fi laamici sabiix waxa uu yidhi wاlkasraةu afsaxu kasrada afsax ah u ashar almuqanif in la yidhaahdo ayb waxaana loo jeedaa qofka naaga iska yeelka oo sidii naagaha u socdo dharkoodoo kala gashto oo codkoodiioo kale isu yeelo iyo waxaa laga hadlaya inaa qofka isku kallifo ayb qofkii jibilli oo ilaahay saa u abuuray dembi male isaga ilaaha saas u abuuray laakiin qofkii isaga iska yeelo u qasdo ml ma lagu daba tukanaayo maxaa yeelay waa isaga laftirkiisa waa maftuun ama waxbuu fidnayna waa sida uu zuhri yidhi qaala xadaanaa moxamed bnu abaan qaala xadaanaa gundarun can shucbata can abi tayaax annahu samica anas bna malikin qaal qaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam liabi dar nabiga abi dar wuxuu ku yidhi ismac maqal waaadic aeec walow lixabashiyin xabashiba haw sugnaado ayb kaana ra'sahu madaxiisa sida isagaoo zabiibatun oo kale ay tahay zabiib oo kale madaxiisu u yahay haddoo yani xabashii sidaas madaxiisu yahay xataa yani maqal oo adeec ka dambeey xadiidkan markaanasooayb baab yaquumu can yamiini اlimaami bixidaa'ihi sawaan ida kaana nayn ida kaana tnayni baabun ay haadakani baabun baab weeyaan yaquumu qofka wuu istaagayaa can yamiini اlimaami imaamka midigtiisu istaagaya bixidaa'ihi muqaabilkiisa ku-aadankiisa sawaa'an jin ay jin yihiin yani mana ka hormarayo mana ka gadaal marayo idaa kaanaa goorma waayo waa hadday ahaadaan itnayni laba hadday yihiin imaam iyo hal ma'muumaa isla tukanayo oo nin ah shar labadu waa nin niman hadday tahay naag waa inay gadaal martaidaa kaana tnayni hadday laba yihiin marka hadday laba yihiin sidaan bukhaari u baabaystay waxaa weeyaan midigta ayuu ka istaagaya ma'muumka midigtau istaagaya imaamka midigtiisa meel ku aadan sawaa'an marka sawaan waxaa ay yidhaahdeen ibnu xajar iyo ibnu rajab iyo dhammaantood laa yataqadamu walaa yataahar qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin qaala xadaanaa shucbatu can ilxakam qaala samictu saciida bna jubayrin can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal bittu waxaan baryey fii beyti khaalatii habaryartay gurigeeda maymuunata maymuuna ahayd fasallaa rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulkii baa tukaday alcishaaa buu tukaday uma jaa'a waa yimid fasallaa arbaca rakacaatin afar rakca ayuu tukaday uma naama waa seexday uma qaama waa kacay faji'tu waan imid faqumtu can yasaarihi bidixdiisaan istaagay fajacalanii can yamiinihi midigtiisa ayuu i yeelayo isoo mariyey xagga gadaale ayuu kasoo wareejiyey midigtiisuu keenay meeshaa marka waxaa laga qaadanaya ficilkaas oo kale ama camalkaas salaada lagu hagaajinaayo ma burinayo salaada wax dhiba uma keeni waxaa kaloo laga qaadanayaa bidixda inaan imaamka laga istaagin ee midigta laga istaagin iyo macnihii marka uu tarjamay oo ah midigtiisa ayuu i yeelay saasuu marka bukhaari marka uu ka fahmay inaan taqadum iyo ta'ahur midna aanu jirin fajacalanii can yamiinihi ayuu i yeelay fasallaa hamsa rakacaatin buu tukaday uma sallaa rakcatayni buu tukaday uma naama waa seexday xataa samictu intaan ka maqlay khatiitahu quuradiisa ow qaala khatiitahu uma kharaja ila salaati wau u baxay marka maalushaahidku marka tarjamadii xadiidku waa is leeyihiin waxaana khilaafsan ibraahim unakaci isagu wuxuu leeyahay qofka ma'muumka keliga ah laba qof hadday wada tukanayaan mid imaam yahay midna ma'muum yahay ma'muumku wuxuu safanaa gadaal imaamka gadaashiisuu safana haddii ilaa marka ilaa rukuucda hadduu qof labaad imaan waayo tallaabuu hore u qaadaya waa la sinmaa markaas sidaasuu leeyay ibraahim annakhaci laakiin sidaan xadiidku tilmaama bukhaari werinayaa aimadu u badan yihiin baab ida qaama alrajulu can yasaari اlimaami faxawalahu اlimaamu ilaa yamiinihi lam tafsud salaatuhumaa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa qaama arajulu qofku hadduu istaago ninka can yasaari alimaami imaamka bidixdiisa faxawalahu اlimaamu imaamkii uu usoo wareejiyo ilaa yamiinihi midigtiisa uu usoo wareejiyo lam tafsud salaatuhumaa salaadoodii labadoodaba ma fasaadayso marka qofkii bidixda istaagayna salaaddii kama hallaabayso imaamkii soo wareejiyeyna salaaddii kama hallaabayso qaala xadaanaa axmedu axmed hayru mansuur oo ibnu wahab ka werinaya yaa wa ibnu al axmed bnu ciisa tustari inuu yahay dhici karta axmed bnu saalix inuu yahay waa dhici karta marka axmed bnu saalix badana isaga axmed bnu saalix almisri qaala xadaana bnu wahbin qaala xadaana camru huwa bnu اlxaaris can cabdirabbihi can cabdirabbihi bni saciidi can makramata bni sulaymaana can quraybin mowla bni cabaas can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal nimtu cinda maymuunata maymuuna agteedaan seexday wanabiyu sala allahu calayh ali wasalama nebiguna cindahaa agteeda uu yahay tilka leylata habeenkaas fatawada'a waa weysaystay uma qaama yusallii waa kacay marka uu soo tukanayo faqumtu calaa yasaarihi bidixdiisaan istaagay faakhadanii waa i qabtay fajacalanii can yamiinihi midigtiisa ayuu i yeelay fasallaa alaaa casharata rakca saddex-iyo toban ragca ayuu tukaday uma naama waa seexday xataa nafaka intuu ka quuriyey wa kaana idaa naama nebigu wuxuu ahaa hadduu seexdo nafaqa waa quulinaya uma ataahu lmu'adinu baa u yimid fakharaja fasallaa waa baxay waa tukaday walam yatawada' ma weysaysanin qaala camrun faxadadtu bihi bukayran ayaan u sheegay faqaala xadaanii quraybun bidalika qurayb baa ii warramay buu yidhi sidaas xadiidka wuxuu salaatuleylka iyo witirka iyo ku tacalluqo meelo danbaan ku sheegi doona marka baabkiisa la gaaro laakiin hadda maxalushaahidka waxaa weeyaan labadoodii salaadba inaynan burin imaamka iyo mamuumkii saas yeelo ma'muumka iyo imaamkii sidaas yeelo baabun idaa lam yanwi alimaamu an yaumma uma jaaa qowmun faammahum baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa lam yanwi hadduusan niyeysanin alimaamu imaamka an yaumma inuu tujiyo oo imaam noqdo uma jaaa qowmun qola ay yimaadaan faammahum oo u imaam noqdo halkii xadiido ibnu cabaas meeqa masalo ka keenaa fiqi aheer wuxuu leeyahay hadda kan marka wax u baabaystay qof baa keligiis iska tukanayay qofaa u yimid ama jamaaca u yimaadeen imaam ayay u noqdeen imaamay ka dhigteen awal isaga ma niyeysanin inuu imaam noqdo laakiin dhexa dhexaa marka lagala qabsaday laa ba'sa waa la yeeli kara iyada qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa ismaaciil bnu ibraahiim wa huwa ismaaciil bnu ibraahiim bni miqsam almacruufu bibni culaya can ayuuba can cabdillaahi bni saciid bni jubayrin can abiihi can ibni cabaasin qaal bittu cinda khaalatii habareertay agteeda ayaan baryey faqaama anabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu waa istaagay yusallii min alleyl isagoo habeenkii tukanaya faqumtu waan istaagay anigana usallii macahu xaal aan ahay mid la tukanayo isaga ano ah faqumtu can yasaarihi bidixdiisaan istaagay faakhada waa qabtay fa akhada bira'sihi madaxaygiibuu soo qabtay fa aqaamanii can yamiinihi midigtiisa ayuu joojiyey marka meeshaa maxaa ka cad nebiga keligiisu salaaddii marka hore tukanaya haddana marka imaam imaamaa looyuu noqday isaga oo imaamnimadii baa marka gadaal uga timi ayb tarjamaday marka xadiidku saasay isu leeyihiin wاstdla بن الmndir أyضا bxadiiثi أنس أna rasuul الlahi slى الlه عlيه لي وsلم صlىa fي شhهri رamaضاan nebigu wuxuu tukaday bui شhهr رamaضاan qaala fajiئtu faqمtu إilى جنبهi وjaءa آakharu faqاma إilى جنبي xtى kunaa rahطا falama أxasa النabiyu sl ه sلم bna تjawزa fي صaلaatihi wahuwa ظaahiru fي أnhu lam ynwi الإimaamaةa اbtidaaءa markii bilaabashadiiba imaamnimo inuuna niyeysanin ayay cadayn ayay tusaysaa baab ida awla اlimaamu wakana lirajuli xaajatun fakharaja fasallaa baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa awala alimaamu imaamku haddii uu dheereeyo salaadii wa kaana lirajuli qofkiina marka ay u ahaato xaajatun dan uu leeyahay fakharaja uu baxo markaa fasallaa uu keligii tukado sidee cudurka uu noqonayaa ninkii imaamkii salaad inta dheereeyey qof kalena xaaje iyo dan ay qabatay oo inta ka goostay salaadiisii tukaday iska tegey xaajadu marka waxay noqon kartaa waa kala duwan tahay baayuhu marka way badan yihiin waxyaabo badan baa ku imaan kara qaala xadaanaa muslimu wahuwa bnu ibraahim alfaraahidiyu qaala xadaanaa shucbatu can camrin can jaabir bni cabdillaahi ana mucaada bna jabalin mucaad bnu jabal kaana wuxuu ahaa yusallii maca anabiy sala allahu calayh ali wasalam nebiga inuu la tukanayey cishaha uma yarjicu waa noqonaya fayaummu qowmahu qoladiisa ayuu u imaam noqonayo u tujinaya xadiidkan marka kan dambey ku jirtaa marka waxa u rabo hadda waa ikhtisaariye qaala waxadaanii moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa qundarun qaala xadaanaa shucbatu can camrin qaal samictu jaabira bna cabdillaahi qaal kana mucaad bnu jabal mucaad ibnu jabal wuxuu ahaa yusallii maca anabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebiga inuu la tukanayo uma yarjicu waa laabanayay fayaummu qowmahu qoladiisa uu imaam noqonayo fasalla alcishaaa cishihii buu tukaday faqara'a bilbaqara baqara ayuu akhriyey marka fansarafa arajulu ninkii waa iska gadoomay marka nin baa la tukanaya waa gadoomay fakaana mucaadan mucaad waaba isaga oo tanaawala minhu ninkaas gaaray xoogaa marka markuu maqlay mucaad nin baa salaaddii kaa goostay oo iska tegey keligii intuu tukaday ayaa mucaad marka ninkiibuu gaarayoo maadaama jamaacadii uu ka tegey waxbuu ku tuuray nifaaq iyo wax noocaasuu ku sheegay ayb markii dambena laakiin markii nebiga uu su-aalayoo wiilkii dagaal iyo jihaad baa markaas lagu jiray jihaadkiibuu galay markaasuu ku dhintay markaasaa nebigu mucaad weydiiyey ninkii adii aniga nala doodayo ka warran buu yidhi nebigaa dhahay markaasuu mucaad wuxuu yidhi runuu sheegay yii anigana beenaan sheegay marka ninkaa munaafiq ma ahayn tanaawala minhu waa gaaray marka mucaadi ninkii fabalaqa anabiya sala allahu calayh ali wasalam nebigaa arrintaa ay gaartay marka faqaala waxa uu yidhi fattaanun fattaanun fattaanun alaaa maraatin saddex jeer yacnii afataanun afataanun afataanun mid dadka fidnaynaya maataan mid dadka fidnaynaya maataan mid dadka fidnaynaya maataan ow qaala ama waxa uu yidhi faatinan faatinan faatinan ayb ayb wa amarahu bisuuratayni laba suurad buu amray marka riwaayada kale afattaanu riwaayada kala dhahaysa marka macnahaas ubaatin kan loo jeedo wa amarahu bisuuratayni laba suurad buu amray min awsati ilmufasali jilaadka qamiis kuwooda dhexdhexe ah qaala camrun camar waxau yidhi laa axfaduhumaa ma xafidsani buu yidhi labadaas suura hadda ma xusuusto maxalushaahidka marka waxay tahay haddii marka qofka uu salaada dheereeyo imaamka qof waa ka gooso kara xaajo iyo baahi ay wax ku yimaadaan bacdi riwaayaat marka waxay leeyihiin wuxuu yidhi laakin fii muslim riwaayo muslim baa waxay leedahay fainxarafa arajulu fasallama uma sallaa waxdahu ninkii marka waa salaamo noqsaday gees buu u baxay waa tukan meeshaas marka salaadda markuu qofka ka baxaayo inuu salaamo noqsadana waa leeyahay hadduu iska tagana waa leeyahay xadiidkan waxaa laga qaadanayaa qof sunnaysanaayo inaa imaam ka dhigan karta adoo farad tukanayo maxaa yeele dadkan hadda uu mucaad tujinaayo salaad cisho faraday tukanayeen ayaga isagana marka muxuu tukanayo sunno maxaa yeele cishihiisa nebigu la soo tukaday marka ma diida ma yani xanafiyada iyo ay diidayaan iyaga arrintaas daxaawina aadu marka dood badan oo ka keenay ibnu xajaraa doodahaasoo dhan ka jawaabay marka halkaasaad ka akrinaysaan taas marka waxaa weeyaan waxau xadiidku daliilu yahay calaa sixati calaa jawaazi salaati almuftaridi khalfa almutanafil qof muftarid ah qof mutanafila inuu ku daba tukan karo ayaa xadiidku uu tilmaamay iyo macnihii loo tarjamayo waa qofku inuu ka bixi karo salaadda haddii xaaja iyo waxay qabato inuu inta gooyo masaajidka geeskiisana waa ku tukan karaa gurigiisana waa la aadi karaa wabilahi towfiiq